wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle ayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ku qabatay kulan ku saabsan hanaanka qiimeynta amniga magaalada si loo ilaaliyo badqabka bulshada kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay agaasimaha wasaaradda arrimaha amniga gudoomiyaha degmada taliyaha saldhigga degmada gudoomiyeyaasha xaafadaha magaalada beledweyne iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha magaalada beledweyne iyo taliyaha saldhigga degmada gaashaanle cabdulaahi maxamuud siyaad iyagoona bulshadu ugu baaqay in ay la shaqeeyaan laamaha amniga waxaan isleeyahay waxaa imaan karo wax badan oo hadda maaragtay kala gambasho ah kala xishood ah imaan laakiin markii col center la helo waxaan isleeyahay taliya cabdulaahi waxaa u fududaan doono in uu helo isagana qofka uu fariisiiyo meeshaas xog saxana maalin kasta riboor loo gudbiyo maxaan dhahay agaasimaha waxaan leeyahay waxaan kaa rabnaa col centerkaas waxaan kaa rabnaa booliiska inaad ku caawiso waxyaabaha ka maqano ama agabka maaragta isgaarsiinta ama baabuurtan shabaq oo lagu qaado maxaan dhahay ciddii fardanbiyeed geysato waxaan ka shaqaynaynay oo nafta aynu u huraynay ciidamada amniga siday magaalada u xasili lahaayeen magaalada waa la xasiliyey boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa la xasiliyey waxa dhimanna waa dhammaystiraynaa xaafad waa laga shaqeeyaa ciidamo wareegaa jiro gaadiid saaran kuwa lugahaa jiro afarta xaafad waa laga shaqeeyaa wax yaroo dhimanna waa dhammaystirinaa daraybaskana waa qabanaynaa bulshada waxaan ka codsanayaa aayadooda inay ka fikiraan gudoomiyayaasha afarta xaafadoodna waxaan ka codsanayaa waxay dareemaan oo magaalada dhib ku haaya waxaan u baahannahay inay wicitaan haddii lagu waayaan xitaa ay noo yimaadiin guddiga soo diraan yidhahan waxaan waxaana meeshan ka halaysan xaafad hebel waxaana ka halaysan
dhanka kale qaar ka mid ah gudoomiyeyaasha xaafadaha magaalada beledweyne oo kasoo qaybgalay kulanka ayaa dhankooda ka hadlay annaga waxaan jeclaanaa hal lambar oo yaroo gaaban haddii caqabad la arko markaas la soo waco markaas wixii meeshaas ka jiro in la arko waxaan jeclaanaa in la sameeyo lambarkaas gaaban annaga inaan shaqeyno markasta diyaar u nahay garabkooda aan taagnaado inkastoo xaafadaha qaarkood oo laamiga dheer laga sameeyo waxaan jeclaan lahaa xaafadaha guryaha xataa in la baaro oo waayo xaafadaha waxaa jiro dad badanoo la aqoono iskaga dhexnoolaa jiraan xaafadda kuushin uu warbixiyo amniga xaafadda kuushin maalmihiisa bishan bisha ku horeysay farahoo ka baxay tacdiyada haweenka ka dhacayay taleefanada la dhacay dadka lagu dhex dilayay amni dare xaaladda heerka ugu sarraysay gaarta laakiin hadda sidii loo bilaabay roondada alxamdulilah waa ku tiirsanay halisii laba jibaaraan leeyahay lambarka gaaban oo sida kale xamar oo kale nine oo kale hanaloo sameeyo ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda amniga maamulka hirshabeelle mukhtaar maxamed cabdulaahi ayaa ka barbixiyey ujeedka kulankan ujeedka kulankan wuxuu ahaa in lasoo bandhigo layska wareysto layska xog wareysto amniga iyo badqabka magaalada beledweyne iyo khataraha guud ee ka jira magaalada beledweyne iyo shacabku ay dareemayaan iyo sidii xal waara looga gaari lahaa baahida maanta amniga loo baahan yahay waa baahida ugu weyn waxaa la dhihi karaa biyaha la cabayo sida loogu baahan yahay ayaa maanta amniga loogu baahan yahay sidaas darteed marka haddii la isku duubnaado oo amniga laga wada shaqeeyo qof walbaahu nabad iyo barwaaqu ku naaloonay haddii nabad la helana wax welibo kale waa la helaa intaasna booliiskii annagoo si wada jir aan uga shaqaynaynaa col centerkaas waanu hirgelinaynaa haddii ilaaha idmo waxaan rabnaa bulshada inay si dhow ay ugu sii dhawaadaan sidai ugu dhow yihiin ka daran ay ugu sii dhowaadaan ay u dhowaadaan booliiska booliisku waa hooyada shacabka kulankan ayaa la filayaa in uu wax badan ka bedelo xaaladaha amnigaha ee magaalada beledweyne